إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار maanta oo ay taariikhdu tahay toddoba-iyo tobankii bisha la yidhahdo jumaada alaakhir oo bisha lixaad ah kun iyo afar boqol iyo saddex iyo labaatankii hijiriyada oo waafaqsan lix iyo labaatankii bishii siddeedaad labada kun iyo labada waxaynu insha allahu tacaala bilaabi doonnaa kitaabu salaa oo ka mida markaa buluuqu lmaraad min adillati alaxkaam salaadu aada iyo aad baa shareecada ay u adkaysay waxaanay ka mid tahay arkaanta islaamka waajibaadka shareecadana marka shahaadateynka laga yimaado salaada ayaa ugu weyn
inay waajib tahayna aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nabowiga waa ku sugan yihiin muslimiintuna waa ku ijmaaceen cidda dafirtay inay waajib tahayna waa gaaloobaysaa muslimiintao dhanna waa ku ijmaacsan yihiin inay gaal tahay ruuxa markaa inkira wujuubka salaada markaa inkira waxaana markaa la faral yeelay leylatu lisraa waalmicraaj waxaana laga soo faral yeelay toddobada samo korkooda oo nebiga sala allahu alayhi wasalam looga soo dhiibay sharaaicda kale waxaa markaa laga faral yeelay arlada iyadoo uu nebigu joogo sala allahu alayhi wasalam laakiin salaadda waxaa laga soo faral yeelay min fawqi sabci samaawaat toddobada samo korkooda baa laga soo faral yeelay wax waasitiina ma jirin oo markaa cid yacni looguma soo dhiibin jibriil oo kale looguma soo dhiibin ee nebiga sala allahu alayhi wasalam ilaahay baa toos ula hadlay yacni wujuubka salaadana markaa u sheegay aayaadka iyo axaadiistu haddaad eegtana aad iyo aad baa wujuubka salaadda ay u adkeeyeen ilaa markaa axaadiistu ay ku magacowday ruuxa salaada ka taga inuu gaal yahay oo marka waxa weye man taraka asalaata faqad kafar ama bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku asalaa faman tarakaha faqad kafar yacni waxa weeye ninka iyo salaadda waxa udhexe ninka iyo gaalnimada waxa u dhexeeya salaadda markaa inuu ka tago salaaduunbaa udhaxaysa salaadda hadduu ka tago waa gaaloobaya marka sidaasaa markaa nusuusta ku magacowday culimmaduna waxay ku ijmaacsan yihiin salaaddii hadduu markaa juxuud yacni markaa uga tago amaba aanu ka tegina uuba dafiro ou yidhahdo salaaddu waajib iguma aha amaba markaysaga istikbaar iyo iska kibrinuu salaadda markaa iska kibrinayo ka khashaafayo uu sameeyo ou yidhahdo maanigaa markaa wejiga dhulka dhiga iyo waxyaalo la mid ah yacni waxaasoo kale waxaan yeeli kara ma aha hadduu sidaas yidhaahdo culammadu waxay ku ijmaacsan yihiin inuu kaafir yahay ayaa muslimiintao dhammi ku ijmaacsan yihiin wax khilaafina arrinka noocaasa kuma sugna wax khilaafina arrinka noocaasa kuma kuma sugna hadduu laakiin waxa weeye salaaddii ka salan yacni markaa caajis iyo mashquul iyo wax la mida waxaan cudurdaar ahayn uu uga tago xaalka noocaasa waa marka laysku khilaafay oo a'immada qaarkoodna ay yidhaahdeen yacni ninkaas ka tegey ee takaasulan wa tashaaqulan uga tegey ee aan juxuud iyo istikbaar uga tegin ee gaal ma aha ee waa faasiq yacni fusaaqda kuwa ugu xunxun ka mida iyagoo qudhoodu ma soo dhowaynayaan ee waxay ku tilmaamayaan inuu waxa weeye faasiq yacni fisqigiisu aad u xun yahay inuu yahay laakiin milladii kama wada bixin bay leeyihiin culammada qaarkoodna ay yidhaahdeen maya waxa weeye waa kaafir yacni marka waxa weeye rid yacni murtad ah oo milladii islaamka yacni si markaa dhammaystiran uga baxay oo diintiiba ka baxay oo aan diin ku sugnayn weeyaan xaalka laakiin haddii waxa weeye xaakim uu markaa salaaddii ugu yeedho ama qaadi uu salaaddii ugu yeedho ruuxa ou yidhahdo salaaddii tuko haddii aana tukan waa ku dilayaa yacni xaalka noocaasa ou yidhahdo markaisagaa ma tukanaya idil ou dilkii ka doorto sidaas lagu dilo xaalka noocaasa kufrigiisu waxa uu noqonayaa kufru ridda ayuu noqonayaa oo gaalnima ruuxa loo dilay waayo yacni xaaladda noocaasa waxa sugnaatay wax markaa yacni qalbigiisii inuu markaa juxuud ku sugan yahay yacni markaa caddaynaya oo aanu salaaddii markaa qirsanayn ama canaad ama juxuud inuu ku sugan yahay wax caddaynaya ayaa yaalla sidaas aawadeed xaaladdaa marka la dilo waxaa loo dilay markaysa waxaan markaa kaafir yacni ah isagoo abaa la dilay oo qubuuraha muslimiinta laguma aasayo sidaas aawadeed fuqahada qaarkood odhanaya xad baa loo dilayaa xad marka loo dilana dabeedna qubuuraha muslimiinta lagu aalagu aasayaa qowlka noocaasi waa kalad bay markaysaga ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waana mas'ala fardiya wuxuu ictiqaadsan yahay inay waajib tahay inuu ruuxu diido oo uu dilka ka doorto in la dilo yacni ma suurtoobi karto oo wax dhici kara markaysaga ma aha ayaa sheikhulislaam ibnu taymiya يعني وكورنا يا مجموع الفتاوى وكذلك هذا الكلام شبهه وحاولنا يا ابن القيم الجوزية كتاب كيس ليا كتاب الصلاة يعني كتاب كيس ليلاده أي يسقنا كتل ممية وكذلك الشيخ الألباني سلسلة الحديث الصحيحة أي يسقنا مركا كتل ممية أو حوية هدي مركا نكا صلاة دي اللوغو يارو أو صلاة دي اللي أمره أو اللي يرادو مركا يسقى هدي كلا واكو عقابينا واكو ديلينا هداد صلاة تكويدو أو يرادو مركا يسقى ما يديلا ما تكنيه حالك نوعاسة waxa uu noqonayaa markaysaga kaafir buu noqonayaa haddii loo dilo waxa uu markaa noqonayaa kufru ridda in loo dilay ayuu markaa noqonayaa ee waxa weeye mid xad loo dilay yacni ma aha intaas marka yacni khulaasada amarkaynu tilmaanay dabadeed assalaa lugatan waxaa la yidhahdaa ducada ayaa luqa ahaan la yidhahdaa wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum ay udcu lahum baa loo jeedaa u ducee شرعا نوح الصلاة ليلة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم شرعا نوح لغو تعريفية صلاة وحا ليلة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة وعبادة دي لغو الصلاة محيطة وشرعا لغو يلهدا وحضرني سوى عبادة عبادة ذات أقوال أراهية أصاحبة وأفعال فعل أصاحبة فلل السمين أيوه oo makhsuusatin gaara ayay u saaxiib tahay waa cibaado cibaadadaasina odhaa iyo ficillo gaara ayay markaa leedahay muftataxatin bitakbiir waxaa lagu furfurtaa oo lagu bilowdaa allaahu akbar mukhtatamatin bitasliim mukhtatamatun bitasliim waxaa lagu khatintaa oo lagu dhammeeyaa yacni markaa bitasliim salaama naqsi oo assalaamu calaykum ayaa lagaga baxaa allahu akbarna waa lagu galaa assalaamu calaykumna waa lagaga baxaa marka cibaadada caynkaas ah ayaa la yidhaahdaa salaa tacriifkeeda sharcigaana sidaas iyada ah ayaa salaa la yidhahdaa baabulmawaaqiit baabulmawaaqiiti waqtiyada markaysa waxaan markaa baabkiisii ay hada mabxasu yacni mawaaqiiti salaa baa loo jeedaa waqtiyada markaa salaada yacni baabkeedii baabkii markaysa waxaan markaa waqtiyada salaada ay hada mabxasu halkan baa lagu baxsinaya xadiidka boqol iyo koob iyo konton can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana nabiy allahi sala allahu alayh wasalama qaal وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وقت الظهر نبي وحول صلى الله عليه وسلم وقت ظهرك إذا زالت الشمس وهدي قرحده أي مركا كجورته سمد برتن كيدا يعني مركا زال وحلوغة جيدا بمعنى إن التحول والانتقال بالغت المامية وقوريتان كسو شو بمعنى كدق أخذه يعني سمد برتن كيدا وحقا يعني مركا آه أي أودا عيسو إن أي مركا أودا أفتو آه برتن كي سمده samada bartankeedii wa kaana dillu rajuli uuna markaa ahaado markaa dilli hadhka markaa yacni ninku bimacnaa qofun baa loo jeedaa ka tuulihi dherarkiisoo kale uu noqdo maa lam yaxdur alcasru intaan casarku soo xaadirin wa waqtu lcasri waqtiga casarkuna maa lam tasfara shamsu waa intaynay markaa qoraxdu aynay cawlaan weeyi oo caddaankeeda ay ku baaqi tahay aynay cawlaanin waqtiga casarkuna intaasuu joogaa wa waqtu salaati almagribi salaada maqrib waqtigiisuna maa lam yagib ashafaqu waa intaanu markaa qarsoomin ashafaqu yacni markaa shaacu waa intaanu markaa qarsoomin bimacnaa waxa weeye shafaqu waxa markaa laga tilmaamayaa laba qowl baa ku sugan oo in looga jeedo markaysaga casaanka yacni markaa in laga tilmaamayo marka qoraxdu dhacdo dabadeed casaanka muuqda in markaa looga jeedo waxaa kaloo culamada qaarna ay yidhahdeen maya caddaanka markaysagaa ka sii dambeeya casaanka ayaa shafaq looga jeedaa waynu ka hadlay wa waqtu salaati alcishaa'i salaada cisho waqtigeeduna ilaa nisfi alleyli alawsat waa marka waxa weeye habeenka kala barhkiisa markaa dhexe weeyaan wa waqtu salaati subxi yacni ilaa waqtigaa marka habeenka kala barhkiisa dhexe laga gaadhayo ayuu waqtiga cishuuna joogaa wa waqtu salaati subxi salaada subax waqtigeedu min tuluuci alfajri waa laga soo bilaabo waagu inuu dilaaco oo waaga waxaa loo jeedaa markaa fajru saadiqa yacni inuu dilaaco maa lam tatluc ishamsu ayna qoraxduna soo bixin rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiska boqol iyo laba iyo konton walahu muslim waxaa u sugnaaday min xadiisi buraydata xadiiska burayda waxa uu ka wariyey fi lcasri wakhtiga casarka markuu sheegayay waashamsu baydaa'u naqiya nebigu waxa uu tukaday sala allahu calayhi wasalam yacni walxaal ashamsu qoraxdu baydaa'u ay caddahay oo naqiyatun ay saafi tahay oo midabkii caddaanka aan midab kale ku tarraxmin xadiidka boqol iyo saddex iyo konton wa min xadiisi abi muusa xadiidka abi muuse waxaa ku sugnaa waashamsu murtafica waxa uu nebigu tukaday sala allahu calayh wasalam salaadda casar iyada oo qorraxdu markaa ay dheer tahay oo ay markaa meel sare joogto murtafica bimacnaa meel sare ayay markaa taagnayd casar dheer bay ahayd xadiiska abi muusey saasi ku sugnayd wakadalika xadiis markaa burayda soo wariyey laftiisa oo xadiiska hore aynu uu ka soo naqliyey waashamsu baydaa'u naqiya waxaa ku sugnayd laba waqti inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam marba mid tukaday marka waxaa ka mid ahayd mar inuu tukaday casarka iyada oo washamsu murtafica iyadoo qoraxdu markaysa waxaan markaa ay dheer maalintii hore wakhtigaasu tukaday maalintii labaadna waxa uu tukaday markaysaga iyadoo qoraxdu ay saafi tahay yacni iyaynay dheeraanbe oo waxa weeye waa gaabnayd laakiin markaa qoraxdu waxay ahayd mid saafi ah oo caddaan ah oo in casuusi aynay gelin iyo cawlitaani aynay gelin sidaas yadaabay ahayd waxay ka warramaysaa axaadiistani wakhtiyada markaa salaada ayay ka warramaysaa oo salaaddu maadaama ay tahay cibaado sharcigu wakhtiga uu xadiday cibaadadaa waa in lala yimaado cibaadadaa wakhtiga uu sharcigu u xadiday u gooyey waa in lala yimaado wey waxaana lagala kulmayaa nebiga sala allahu alayhi wasalam wakhtiyada salaada la tukanayo markaa nebigu yacni markaa ficilkiisana waa ku caddeeyey waxaanu idhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii marka wakhtiga uu tukanaya nebigu sala allahu alayh wasalam in la tukado iyo wakhtiga uu ku sheegay salaaddu inay joogto in la tukado yacni weeyaan sunnadiisa qawliga iyo sunnadiisa ficliga in laga qaato oo lagala kulmo arrinkaas weeyaan salaadda duhur waxa markaa ay bilaabantaa markay qorraxdu samada bartankeeda marka ay dhaafto oo ay markaa yacni xagga galbeed u dhaafto u weydaarato wax yarba ha ahaato waxay u weydaaratay wakhtigaa laga bilaabo salaaddii duhur waa joogtaa salaaddii duhur waa joogtaa waxayna joogaysaa ilaa shay ilaa shay kastaba harkiisu yacni markaa uu la ekaanayo ayay markaa joogaysaa yacni shay walba inuu har isaga la eg markaa waxa weye uu u baxayo marka laga reebo yacni harka asliga ah marka leeyahay shay walba harkiisu waa la ekaanayaa harku wuxuu u qaybsamaa markaysa waxaan markaa asliyun wa zaa'idun mid asli ah oo asal loo nisbeeyey iyo mid ziyaado ah ka asalka loo nisbeeyey waxa weeye marka samadu qoraxdu samada bartankeeda ay joogto harka marka waxa weeye qofka markaa xaaladaa jooga bimacnaa samada bartankeeda markay taagan tahay harka markaysagaa gondihiisa kusoo urura beledadu waa kala duwan yihiin oo beledka markaysa waxaan markaa bilaadul markaa yacni alistiwaa bilaadka markaysa waxaan markaa yacni badhuhu uu maro iyo bilaadka markaa badhuhu aanu marin markaysaga waxaan markaa dacallada ama koonayaasha ee markaa cidhifyada iyo markaa meelaha ku dhow waa markaysaga waa kala duwan yihiin meelaha markaysa waxaan markaa yacni badhuhu uu maro yacni qofka harhkiisu waxa uu kusoo ururayaa gondihiis meelaha aanu badhuhu marin ee iyagu markaa badhaha ka durugsan oo ka fog wakhtiga markaa samada ay bartankeeda joogto qorraxdu yacni hadh markaa qadar ah ayaa marka waxa weeye u baxaya u jooga qadarkaasina waxa weye waa qadarkay qoraxdu ka barbarsan tahay weeye inaga qudheenu waa naqaanaayo waayo maata la yidhahdo wakhtiyada markaysaga baalmarka ay tahay walow barahaba markaa yacni dhulka markaa yacni bilaadka barahaba aad joogtideen markay baalmarka tahay oo markaysa waxaan markaa waxay yeelanaysaa markaysagaa waxaa jira hal hadhku markaa baal soconaya oo halku hadhku markaysagaa siduu markaa yacni gondahaaga ugu soo ururi lahaa oo si qumaatii adiga yacni gondahaaga usoo mari lahaa marka way cidhifyada marayso oo labada markaysa waxaan markaa dacal markay marayso ayna baraha maraynin yacni waxa weeye baalmar buu hahku hadhku noqonaya marka qadarkaa hadhka ah ee samada bartankeeda markay taagan tahay baaqiga noqonaya kuu soo hadhay waxaa la yidhahdaa isaga dillun asliyun xisaabta kuma jiro waa ka baxsanya harka dambe ee marka qorraxdu ay sii socoto sii bixi doonana waxaa la odhanayaa waa dillun zaa'idun yacni waa hadh siyaada ah marka leeyahay shay waliba harhkiisu waa inuu la ekaadaa yacni waxaad qiyaasaysaa marka hore markay bartankeeda taagnayd harkii kuu joogay isaga markaysaga waad qadaraysaa yacni qadarkii marka harkaa siyaadada ah harka asalka ee kuu joogay iyo harka siyaadadaee bixi doona yacni waxaad kala jaraysaa harkii markaa asliga aha baad ka jaraysaa inta siyaadadae baxdaa waa inay shay walba ay markaa yacni misligii ay noqotahay oo la ekaataa taas yadaabaa laga tilmaamaya yacni dullu fasaad bay markaa culammada qaarkood ku itlaaqaan harka asliga ah marka waad ku kadsoomaysaa waad ku qaldamaysaa haddaad istaado harkii waa layska wada tirinaya oo iyadoo markaysa waxaan markaa duhurkii wakhtigeedii uu joogo ayaa shay waliba markaysa waxaan markaa harkiisu uu leekaanaya bela uu markaa u dhaafaya markaa harkiisu haddii lagu daro markaysaga harkii asliga ahaa marka harkii asalka ahaa waa in laga jaraa dabeedna qadarka siyaadadaee kuu baxday waa inay markaa la ekaataa shay walba misligii waa inay la ekaataa intaas ayaa wakhtiga duhurku u jooga wakhtiga casarku wuxuu bilaabmaa marka shay walba harhkiisu uu isaga leekaado harhkana waxaa loo jeedaa harhkii zaa'idkahaa kii asligaa waa laga jarayaa ilaa intay qoraxdu ka cawllaanayso intaasoo dhan buuji waxay yidhahdeen duhurka iyo casarka waxaa jira wakhti mushtaraka oo duhurka iyo casarka ka dhexeeya qadar afar ragcadood la tukado oo haddaad duhur tukatana ay ka asaxayso haddaad markiisa waxaan markaa casar tukatana ay ka asaxayso oo mid waliba kuugu bannaantay baa jira afartaa ragcadood qadarkaa la tukanaya waa mushtarak oo waa markaa shay walba harhkiisu la ekaadee ugu horraysa marka waxa weeye salaad duhurna waa bannaan tahay casarna waa bannaan yahay wakhtigaasi labada waa ka dhexeeya salaadaha markaysaga qaarkood waxay leeyihiin wakti markaysaga mushtaraka sida duhurka iyo casarka salaadaha qaarkoodna wakti mushtaraka ma laha ee waxa weeye ama duhur baa jooga ama casar baa jooga salaadaha qaarkoodna faasil baaba udhexeeyo wakti aan labada midnaba joogin baaba udhexeeya sida subaxa iyo markaysaga duhurka oo kale wakti aan labada midnaba joogin oo udhexeeyaa jira marka ilaa intay qoraxdu ka cawlaanayso laga gaadho ayaa waktiga casarku uu joogaa marka awqaadda marka yacni casarka waxaa ku sugan markaysaa marka khilaaf axaadiis kaloo soo aroortay baana jirta marka waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala wakhtiga salaada maqhrib waxa markaa uu bilaabmaa qoraxdu markay godka gasho ee dhacdo dabadeed marka ay kaa qarsoontay ee ay dhacdo isla markaaba salaaddii maqhrib waa joogtaa waxaanay joogaysaa shaaca guduudani intuu baaqi yahay oo dhan salaaddii maqhrib waa joogtaa oo maaha wakhtigeedu inuu markaa uu yahay yacni qadar markaa la tukado saddex ragcadood oo farala iyo laba sunno ah oo dadka qaarkood waxay yidhahdaan salaada markaa maqhrib wakhtigeedu shantaa ragcadood inta laga tukanayay joogtaa waa qalad oo sax ma ah ee salaada maqhrib inta shaaca guduudan ee casi uu joogo intaas oo dhan salaaddii maqhrib waa joogtaa shafaqaana waxay markaa culammadu yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa waa waxa weeye jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen in shaaca guduudan laga tilmaamayo sidaas iyadaa bay ku tageen bacdu yidhi waxa weeye markaa kacad baa looga jeedaa oo waa ka markaa guduudani markuu suulo kacad ee ka sii dambeeya ee caddaanka ee sii muuqda kaasaa laga tilmaamayaa shafaqa yidhi waa jiraan laakiin qowlkaa waa laga fiican yahay jamaahiirta markaysa waxaan markaa fuqahada iyo ahluluquhuba waxay sheegeen shafaqa in la yidhaahdo shaaca guduudan salaada waxa weeye cishe waxay bilaabantaa marka shafaqaasi uu markaa baaba'o ee uu suulo ayay markaa bilaabantaa waxaynay baaqi tahay ilaa habeenka nuskiisu intuu dhammaystirmayo habeenka kala badhow badh yacni marka waxa weeye inta markaa laga gaadhayo salaaddii cisho waa joogtaa nisfi leyli alawsat waxaa looga tilmaamay habeenka saddex meelood u qaybi saddex sulus marka loo qaybiyo suluska koowaad soo dhaaf suluska labaad ee marka isagaa dhexdhexaadka ah laba nisfi u qaybi nisfiga koowaad nisful awsat sida laga tilmaamaya waa sidaas yadaaba yidhahdeen oo waxa weeye saddex sulus markaad u qaybiso suluska koowaad soo dhaaf daloolka koowaad daloolka labaad laba u kala jebi laba markaad u kala jebiso nisfiga markaa hore ama jabka hore yacni dhammaystiranka uu dhammaystirmayo oo dhammaanayo laga gaadho ayaa nisfu leyli alawsat laga tilmaamaya sida awsat loogu magacaabay waa sidaas weeye wakhtiga markaa subaxu waaga markaa fajru saadiqa la yidhahdaa markuu dilaaco laga soo bilaabo ilaa inta qoraxdu ka soo baxayso waa taaga waawaa jooga yacni fajriguna waa laba fajri oo laba waabaa jira fajrulkaadib iyo fajrusaadiq baa la yidhahdaa fajrulkaadib waxa weeye waa ka la yidhaahdo markuu oogu istaagay oo yacni xadiis buu inoogu iman doonaaye yacni midna waxa weeye waa ka horreeya waaga dilaaciisa oo waa ka sidaa waaga dilaaciisu waa ka sidaa isu baahiya ee sidaa markaa si ballaara markaysaga u fida ee marka caddaankaasi uu muuqdo mar walba soo taro oo soo siyaada ee aan dib u noqon midna waa caddaan yaroo mar sidaa isu yara liga oo intuu sidaa isu yara taago waa kay reer miyigu yidhahdaa markuu oogu istaagay dabeedna markaysa waxaa marka haddana waa baaba'aayo madowgiibuu dib ugu noqdaa fajrulkaadib baa la yidhahdaa kaa la leeyahay markuu oogu istaago laakiin fajru saadiqa waaga runta sheegaya ee dhabta ahi waxa weeye waa waaga markaysa waxaa markaa sida ballaaran markaa u muuqda ee aan dib u noqon kaasaana dambeeya kaas markuu dilaaco laga bilaabo ilaa inta qoraxdu ka soo baxayso ayay salaada markaa subaxuna ay joogtaa labada xadiis ee kale uu sheikhu inoo sheegay xadiiska buraydi iyo xadiiska abi muuse waxay ku saabsan yihiin markaa waa sunnatuhu alficliya waa sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalama ficliga ahayd weeyi xadiiska hore markaysaga waa sunnadiisii qawliga ahaydoo uu kaga warramay markaysaga mawaaqiidda salaad walba wakhtigeeda laakiin tan dambe waxay tahay axaadiistan markaa labada xadiis ee dambe waa sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee ficliga ahayd weeya sidaas iyadaa xaalkeedu weya yacni casarka iyo yacni cishaha casarka iyo cishaha ayaa khilaaf ku sugan yahay oo culammada qaarkood waxay leeyihiin casarku wuxuu joogaa ilaa inta qoraxdu ka dhacayso awqaadda casarkuna waa kala duwanta cishahana culammada qaarkood waxay yidhaahdeen cishuhu wuxuu joogaa ilaa inta fajru saadiqu dillaacayo oo waaga sidaa u baahiyay isu ballaadhiya ilaa intuu ka dilaacayo wixii ka horreeya habeenba intuu joogo intaas waxa weeye waa joogaa cishe labadaa qawl baa ku sugan bal hadda waa niqaashi doonaa labadaa qawlna insha allahu tacaala waxaa isweydiin leh mawaaqiiddii marka sidaas laynoogu sheegay waxaa jira mawaaqiidda marka sidaa laynooga warramayo waa dhulalka markaa yacni habeen yacni markaa iyo maalin istaba maraya markaa waa dhulka leh oo qorraxi marna u soo baxayso haddana ka dhacayso habeen ay noqonayso ama dhulka waxa weeye muddo markaa ay isugu bixinayso aan yacni markaa habeennimo ama wax habeen shabaho markaysa waxaad markaa aan qorraxba arkaynin qorraxba aan arkayn xoogaa yaroo ilaysuun markaysaga arkaya marka wakhtiga maalintii ay tahay ee aan wax qorraxaba arkaynin wakhtiyada qaarkood ama xilliyada qaarkoodna qorraxduba aynay ka libdhaynin oo dhowr bilood halkaasuna ay ka muuqanayso qorraxdu yacni marka halkaasuna ay ka muuqanayso kuwaas iyagu waa ka xukum duwan yihiin oo waxa weeye waxaa lagu samaynayaa bay yidhahdeen culammadu marka taqdiir ayaa markaa lagu samaynaya oo waxa ay samaynayaan waxay ictimaadayaan markaa saacadaha afar iyo labaatankii saacadood gudahoodii waa inay markaa waxa weeye ku tukadaan shantii salaadood waa inay ku tukadaan taqdiir baanay ku samaynayaanoo waa qadarayaan waxaynay taqdiirkaa u ictimaadayaan beledka ugu dhow ee habeen iyo maalin qumman leh beledka ugu dhow ee habeen iyo maalin qumman leh ayay markaa waxa weeye ictimaadayaan oo taqdiirkaasna markaysaga u cuskanayaan marka sidaas iyada ah ayaa marka ahlucilmigu markaa fatwoodeen hay-atu kibaari alculamaana yacni marka ay fatwadooda markaa ku soo saareen waxaana laga qaatay xadiidka marka waxa weeye aakhiru zamaanka marka ka warramaya marka dajaal soo baxo oo waxa weeye yacni markaa xadiidkaas wuxuu ka warramayay inay jiri doonaan maalin markaa sannad la mid a markaasay nebiga ku yidhahdeen sala allahu calayhi wasalam maalin keliya salaaddeedu ma nagu filan tahay haddii maalintaasi ay sanad la mid tahay salaaddii maalin keliya la tukan jiray oo markaa shanta salaadood ahayd kaafimatoo ma nagu filan tahay markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau ihi uqdiruu lah u qadara oo bimacnaa waxa weeye qadarkii waxa weeye maalintii iyo habeenkiiba qadarkii ay ahaan jireenba waa inaad shantii salaadood tukataan sidaas iyadaa buu nebigu ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam xadiiska saxiixa xadiiska boqol iyo afar iyo konton وعن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر أبي برزة وحلق سوري inuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam waxa uu ahaa mid casarka tukada suma yarjicu axadunaa dabeedna waa noqon jiray midkaayo ilaa raxlihi gurigiisii intii ka ahaatuu ku noqon jiray raxliga gurigaa looga jeedaa oo fii aqsa almadiinati gurigiisaasoo ku sugan magaalada halka ugu fog ku sugan wuxuu ku noqon jiray waashamsu waalxaal ashamsu qorraxdu xayatun ay nooshahay iyada oo qorraxdu nooshahay ayuu gurigiisii ku laabmi jiray oo gaadhi jiray wa kaana yastaxibu nebigu waxau ahaa sala allahu calayh wasalam mid jeclaysta an yu'akhira min alcishaa yacni inuu markaa dib dhigo yacni min alcishaa'i cishaa wakhtigiisa wax ka mida inuu dib dhigo oo salaadda cisho wax ka mida inuu dib u dhigo dib u riixo waa jeclaa wa kaana yakrahu nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu ahaa mid kahda oo karaahiyaysta annawma qablaha hurdada yacni salaadda cisho intaan la tukan ka hor la seexdo nebigu waa karaahiyaysan jiray waalxadiisa bacdaha sheekada markaa cisho ka dambaysana nebigu sala allahu calayh wasalam waa karaahiyaysan jiray wa kaana yanfatilu min salaati alghadaati wa kaana nebigu waxa uu ahaa sala allahu calayh wasalam yanfatilu mid waxa weeye ka baxa oo ka soo jeesta min salaati alghadaati salaadda subax xiina yacrifu goorta uu garto alrajulu ninku jaliisahu kala fadhiya ilaa uu garto yacni goorta uu garto ay jaliisahu mujaalisahu kala fadhiyo goorta uu garto ayuu markaa ka bixi jiray salaadda oo ka soo jeesan jiray wa yaqra'u nebigu waa akhrin jiray sala allahu calayhi wasalam salaadda subax wuxuu ku akhrin jiray bisittiina yacni lixdan ila almi'ati boqol laga gaadho oo aayadood lixdan aayadood oo qur'aan ah ilaa boqol aayadood oo qur'aan ah ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam salaadda subax ku akhrin jiray waana salaadda ugu dheer ugu dheeraynta badnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bimacnaa caadadiisu waxay ahayd salaadda subax inuu dheereeyo oo markaa salaadaha kale nisbadooda sida haalibkaa waa ka dheerayn jiray xadiidkanna waxa uu inoo sheegayaa abibarza inuu tilmaamay nebigu sala allahu calayh wasalam salaadda casar goor hore inuu tukan jiray dabeed markaa goortaa hore marka uu salaadda tukado waxaannu ka bixi jirray waxaannu waa noqon jirray oo guryahayagii baannu ku noqon jiray buuri guryaha iyaguna magaalada meesha ugu fog bay markaa ahaayeen buuhi marka waxa weeye midkaayo gurigiisu halka ugu fog ah ayuu dabeedna gaadhi jiray iyadoo weli qorraxdii ay nooshahay yacni xayaatada markaa qorraxdu nooshahay waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa inay kul leedahay kul oo kulkeedii weli aanu baabi'in sidaa waa lagu fasiray oo taabiciinta qaarkood baa ku fasiray waxaa kaloo lagu fasiray xayaatadeeda waxaa laga tilmaamayaa inay saafi tahay oo midabkeedii aan waxba ku qaldamin oo ay caddaan markaa tahay shucaceedu inuu sidii yahay oo aanu markaysaga cadaan iyo midab iyo inaanu waxba yeelan oo ay qawi tahay qoraxdu aad wax u iftiiminayso taas yada ayaa culammada qaarkoodna marka ku fasireen in xayaatada qoraxda ama nolosheeda in looga jeedo oo shay weliba marka uu daciifee taag darreeyana waxaa laga soo qaadaa inuu dhintay yacni markaa marka uu qawiga yahayna waxaa la yidhahdaa waa nool yahay marka waxa weeye waxaa jiray meelo cawaali la yidhaahdo oo magaalada madiine markaa xoogaa masaafo u jiray oo saddex mayl iyo laba mayl iyo markaa u jiray marka waxa weeye inta salaaddii aanu la tukanno nebiga sala allahu alayhi wasalam ayaa midkaayo gurigiisaoo saddex mayl jira oo cawaalida ku yaalla ayuu gaadhi jiray aqsal madiina marka laga tilmaamayo waxaa marka waxa weeye noqonaysaa ilaa saddex mayl ilaa laba mayl oo cawaalida markaysaa waxay ahaayeen meelaha markaa yacni magaalada madiine ku agaarka lahaa laba mayl iyo saddex mayl iyo bay markaa jireen markaa saddex mayl yacni masaafada markaa haddana loo soconayo inay qoraxdii sideedii tahay oo ayna waxba iska bedelin waxay tilmaamaysaa goor hore inuu tukaday wuxuu kaloo inoo tilmaamay inuu nebigu sala allahu alayhi wasalam salaadda cisho inuu dib u dhigo inuu jeclaa axaadiis kale oo sidaas sheegaysana waa arki doonaa wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayhi wasalam naci jiray oo karaahiyeysan jiray salaadda cisho ka hor markaa in la seexdo oo rubama markaysaga qofkii de waxa weeye salaaddii inay burdadii la tagtaa suurtoobi karto salaaddii dhaafto a markaa nebigu sala allahu alayh wasalam taas waa karaahiyeysan jiray sheekada ka dambaysa cisho dabadiina nebigu sala allahu alayh wasalam waa karaahiyeysan jiray waxaa laga reebayaa baa la yidhi yacni inuu waxa weeye cilmi inuu ku soo jeedo ama markaysa waxa markaa mudaakaro cilmi markaa inay ku saabsan tahay oo cilmi laga sheekaysanayo oo la mudaakaraynayo masalada noocaasi markaysaga iyadu mustasnan bay markaa ka tahay mustasnan ayay ka tahay axaadiista qaarkood baana laga deliishada salaadda subaxna wuxuu ka bixi jiray qof waliba marka wejiga kala fadhiya uu garto oo masaajiddu masjidku markaysagaa wax markaa yacni faynuusa iyo layda ma lahayn madow bay ahayd oo madow baa lagu tukan jiray marka waxa weeye cariish baanu masaajidku ahaa marka waxaa salaadda laga bixi jira oo salaadda uu ka soo jeesan jiray subax nebigu sala allahu alayhi wasalam iyadoo dhulkii dee iftiimayo ruuxa la fadhiya qof waliba wejigiisii uu garanayo sidaas iyadaa buu ka bixi jiray marka inuu salaadda ku raagi jiray oo muddo doora salaadda subax ku jiri jiray ayaa taasna laga qaadanaya xadiidka boqol iyo shan iyo konton wa cindahumaa bukhaari iyo muslim waxaa agtooda ahaaday min xadiidi jaabir waalcishaa'u axyaanan wa axyaanan waalcishaa'u salaadda cishe axyaanan ay yu'akhiruhaa wakhti waa dibdhigi jiray wa axyaanan wakhtina yucajilu waa dedejin jiray yacni sidaas waxa weeye riwaayaadka muslim sida muxaqiquba inoo ishaarayo yacni riwaayada muslim lafdigeedu saasuu ahaa oo caamilka markaysagaa may qadarina waaba markaysaga waxan markaa waa sheegtay yacni waalcishaa'u axyaanan yu'akhiruhaa wa axyaanan yucajilu laakiin riwaayada bukhaari yacni lafdigeedu waa sida uu markaa inoo qoray ibnu xajar waalcishaa'u salaada cishe axyaanan wakti ay yu'akhiruhaa waa dibdhigayey wa axyaanan waktina yucajilu waa dedejinayey idaa ra'aahum hadduu arko ijtamacuu inay soo urureen oo soo bateen cajala waa dedejin jira oo hore uu tukan jiray wa idaa ra'aahum hadduu arko abda'uu inay markaa raageenna akhara dib buu dhigi jiray wa subxu salaadda subax kaana nebiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaa yusalliiha bihalas mid ku tukada bihalasin yacnii himse himse mid ku tukada bimacnaa iyadoo markaa iftiin aanu markaa iftiinkii aanu baaqi ahayn oo ay markaa madow ay tahay ayuu markaa tukan jiray xadiidka boqol iyo lix iyo konton walimuslimin muslim bay u sugnaatay min xadiidi abi muusa xadiidka abi muuse iyadoo ay ka mid tahay fa aqaama alfajra yacni subxii buu markaa qiimay xiina inshaqa alfajru goortu markaysaga waagu dilaacay wannaasu laa yakaadu yacrifu bacduhum bacda iyadoo dadkana aynay ku dhowaanayno sigaynin qaarkoodba qaarka kale inay gartaan aynay ku dhowaanaynin xadiidka boqol iyo toddoba iyo konton wacan raafici bni khadiijin radia allahu canhu qaala kunna nusalli almaqriba maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam raafic ibnu khadiij waxa uu yidhi waxaanu ahayn qaar tukada almaqriba salaada maqrib maca anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga la jirkiisa fayansarifu waa gadoomi jiray axadunaa midkaayo oo salaadu ka bixi jiray wa inahu walxaal inahu axadku la yubsiru uu arkayo mawaaqica nablihi meelaha leebabkiisu ku dhacayaan markuu riddada rido uu arkayo ama leebka uu rido muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan xadiiskana waxaa laga qaadanaya nebigu sala allahu alayh wasalam salaada maqrib inaanu dib u dhigi jirin ee markay qoraxdu dhacdaba degdeg inuu u tukan jiray baa laga qaadanayaa oo sunnihii nebigu caynkaa yahay waxaanu nebigu sala allahu alayh wasalam markaa boorriyey salaadda maqrib in la dedejiyo oo aan dib loo dhigin dadkuna inaynay khayr ka suulayn buu tilmaamay inta waxa weeye markaysa waxaan markaa maqribka ay goor hore tukadaan maqribka intay goor hore tukadaan oo aynay markaa xidiguhu intay soo baxayaan markaa aynay sugin marka waxa weeye yacni marka ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan in hore markaa salaadda maqrib loo tukado sidaas iyadaabay markaa qabaan judhadkay qoraxdu dhacdaba in salaadii maqrib markaa la addimo oo markaysaga la galo sidaasa ahlu sunna waljamaaca qabaan shiicada nimanka la yidhahdaa waxay markaa sameeyaan inay salaaddii u kaadiyaan maqrib oo ay markaa waxa weeye markaa intay xidiguhu markaa si fiican usoo baxayaan inay markaa sugaan oo ay dib u dhigaan markaysaga intay madow noqonayso ee xidiguhu soo baxayaan laakiin ta noocaasi waxa weye waa mid kalad ah hadalkooduna markaysaga yani cibro iyo tixgelin ma leh laakiin sunnadii nebigu sala allahu alayhi wasalam waa in salaada maqrib markay qoraxdu dhacdaba waa in hor laga addimo dabeedna hor markaysaga laga galo waa markaa la sugi karaa bayna aladaan waaliqaama yani qadar laba ragcadood la tukado yani sidaas iyadii waxa waa kusoo aroortay sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam laakiin aadaanka in dib loo dhigo oo markaysa waxaan markaa dee lala sugo inta markaysa waxaan markaa ay xidigu soo baxayaan taasi sunnadii rasuulka sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan tahay alfaadda qaarkood waxay sheegaysaa inay saxaabadii yidhaahdeen markaannu salaadda ka baxno ayaannu dhugtami jirnay dabeedna midkaayo wuxuu arki jiray yacni mid kastoo naga midiba meesha leebkiisu ku dhacayo ayuu arki jiray marka iftiinkii bay daliil u tahay inuu baaqi yahay wa can caaishata xadiidka boqol iyo siddeed iyo konton caaisha waxaa laga soo wariyey radia allahu canha ilaahay caaisha raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi actama yacni dib buu u dhigay alcatama waxaa la yidhahdaa caweynta ayaa la yidhahdaa caweynta la caweeyo ayaa la yidhahdaa marka actama ay akhara dib buu u dhigay rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay daata leylati habeen habeenada ka mid a bilcishaa'i salaadii cisha ayuu dib u dhigay xataa dahaba caamatu leyl ilaa habeenka markaysa waxaan markaa in badanoo ka mida ay tagtay caamah waxaa loo isticmaalaa bimacnaa akar hadda laakiin akar loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa kasiirun min alleyl in badan oo habeenka ka midi ilaa ay tagtay laakiin badankiibaa tegay habeenka loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa kasiirun min alleyli xataa dahaba ilaa uu ka tegey caamatu leyli ay kasiirun min alleyli in badanoo habeenkii ka mida uma kharaja markaasuu nebigu baxay sala allahu alayh wasalam oo fa sallaa waa tukaday yacni kharaja waa soo baxay oo bimacnaa wuxuu ka soo baxay qolkiisii ama gurigiisii oo fa sallaa markaasuu tukaday yacni oo salaaddii cisha ayuu tukaday oo dadkii tujiyey wa qaala wuxuu idhi innahu wakhtigani hadda aan tukanayaa salaadda cishe la waqtuha waa wakhtigeedii ay la waqtuha alafdalu waa wakhtigeedii fadliga badnaa yacni sifadii baa la xadfay oo waxa weeye wakhtiga hore in la tukadiyo wakhtiga dambe in la tukadaa mid waliba waa wakhtigeedii ee waxa weeye la waqtuha waxaa laga tilmaamaya waa wakhtigeedii fadliga badnaa baa looga jeedaa wamaa min almancuuti wannacti cuqil wamaa min almancuuti wannacti cuqil yajuusu xadfuhu fi nnacti yaqil oo in waxa weeye mancuudka la sheego oo la sifeeyaha la sheego oo sifada la xadfo haddii sifada la garanayo yacni lugatulcarab jaa'is bay ku tahay yacni qur'aankana mawaadic mutacadida oo markaa ka mid ah ayay kaga soo aroortay marka waxa weeye ya'khudu kulla safiinatin hasba ay kulla safiinatin saxiixa yacni waxa weeye sifada markaysagaa saxiixa ah ama saalixa ah baa laga xadfay doonni kasta oo wanaagsan oo cusub ayuu markaa boqorkaas markaa daalimkii iska qaadan jiray oo waxa markaa uu khadar u daloolinayay waxay ahayd waa inuu ceebtan markaa uga tago taasna waxay ku tusinaysaa dooni kastaba hadduu qaadanayo oo mid ceebla iyo mid markaa yacni ceeb aan lahayn mid walba hadduu qaadanayo daloolinta uu yacni daloolinayaa dee waxba ka tari mayso iyadoo ceeb tale buu u qaadanaya marka sidaas aawadeed ceebtan in markaa lagaga badbaadinayo ayaa laga qaadanayaa marka taasna waxaa laga fahmay in markaa kulla safiinatin inay sifo markaysagaa ka xadfan tahay sifadaasina ay tahay saalixatin ama saxiixatin marka innahu waktigani la waqtuha waa waktigeedii yacni waa waktigii cishaha ay al afdalu fadliga badnaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddii markaa lala yahay in ummaddayda markaysaga aan ku dhibayo yacni ama inaan nacayo ummaddayda inaan dhibo haddii markaa lala yahay ay la akhartuhaa waa dib dhigi lahaayoo waxaan odhan lahaa wakhtigeeda la tukanayaaba waa wakhtiga dambe oo marka waxa weeye habeenka daloolkii markuu tago ama saddex meelood marka laga dhigo meelahani markay tagto markaasaa la tukanaya ama marka waxa weeye laba meelood habeenka laba yacni la kala badho nisfiga yacni hore markuu dhadhowaado oo in badan oo ka mid a habeenkii ay tagto markaasaa la tukanayaa baan odhan lahaa laakiin waxaan ka baqayaa markaysa waxaan markaa inaa yacni arrinkaasi dhib uu ku noqdo yacni markaa muslimiinta uu dhib ku noqdo salaada yacni markaa casar axaadiista aynu soo aragnay waxay tilmaamaysaa inta aynay qoraxdu cawlaanin in salaada casar uu joogo ay joogto xadiis kale aynuu tegi doonana waxa uu tilmaamayaa man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka asalaa ama faqad adraka alcasra ninka waxa weeye salaada ragcad salaada casar ka mida ninka soo gaadha oo la yimaada inta aynay qoraxdu dhicin ka hor salaaddii casar waa soo gaadho oo waa haleelay marka waxa weeye xadiidkaasna waxaa laga qaadanaya salaaddii casar in gaadhista la gaadhayaa aynay ku gaar ahayn oo keliya ilaa waxa weeye intay qoraxdu cawlaanayso inta ka horrayso keliya inaynay ahayn oo qoraxdu intay cadd oo keliya inaynay ahayne ilaa intay ka dhacayso qoraxdu in salaaddii casar ay joogto ayay ku tusinaysaa baa layidhi sidaas aawadeed bay markaa imaamu nawowi ay yidhaahdeen yacni wakhtiga casarku shan wakti weeyaan oo waqti markaa la yidhaha waqtulfadiilo iyo waqti la yidhaha waqtu ikhtiyaar iyo waqti la yidhaha waqtu jawaaz bilaa karaaha iyo waqti la yidhaha waqtu jawaaz yani markaa maca karaaha iyo waqti la yidhahdo waqtu markaa daruura yani shantaa waqti baa marka isaga loo qaybiyaa bay yidhaahdeen yani salaada casar waqtiyadeeda oo waqti markaa waqtu fadiilo la yidhahdaa jiro oo waqtiga ugu horeeya waqti markaa waqtu ikhtiyaar la yidhahdaa jiro oo waxa weeye waqtigaas fadiilada marka lasoo dhaafo ilaa inta qoraxdu cad tahay oo dhan yani waxa weeye waxay noqonaysaa yani waqtu yani markaa waqtu ikhtiyaar bay noqonaysaa yani qoraxdu intay markaa cad tahay yani markaa badankeeda waxay noqonaysaa markaysaga waqtu ikhtiyaar bay noqonaysaa marka ay cad tahay yacni aakhirka ay baxaysa caddaankeedu aynay weli caddaankii ka bi'in yacni waqtigaasna waxa leeyahay waqtu jawaaz bilaa karaaha waqtiga waxa weeye qoraxdu ay cawlaato waqtigaasi waxa weeye karaaha wehelisa bay leeyahay waa waqti makruuh ah oo karaahiye ah waqtiga waxa weeye qoraxdu ay dhacaysa godgelaysana waa waqtu daruura bay yidhaahdeen yacni awqaadda markaysaa waxaan sidaas iyada abay u qaybiyeen marka calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maya waxa weeye xadiidkan markaa yani inoo iman doona oo man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka alcasra yani xadiidkaas waxaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen markaa yani ciddii cudurdaar leh amaa ciddii aan cudurdaar lahayn yani iyada wakhtigeedu waxay tahay waa inta wakhtigeedu waa inta waxa weeye qoraxdu ay cad tahay oo keliya sidaas iyada ah ayay markaa yani culammada qaarkoodna ay tilmaameen xaaladan kalena waxay ku xambaareen ruuxii macduurkaa ee cudurdaarka lahaa bay ku xambaareen cudurdaarkuna waa kala duwan yahay hadduu yahay markaa hurdo iyo ilowshiiyo man naama can salaatin aw nasiyaha falyusaliha ida dakaraha laa kafarata laha ilaa dat kii waxa weeye salaad yacni markaa ka seexda ama ilaa waa ha tukado goorta uu xasuusto kafaaro kale oo aan ahayn inuu wakhtigaa tukado yacni ma laha markaa ruuxii waxa weeye isaga hurda la tagtay ama waxa weeye salaaddii ilaaway goortaa uu xasuusto ama baraarugo ayuunbuu salaaddii tukanaya qoraxii ha dhacdo ama ha soo jeedo isagu farqi ma kala laha isagu farqi ma kala laha amaa waxa weeye dad kale oo macduuriina jira aynu iyagana markaysagaa tilmaami doonno marka calaa kulli xaal in waxa weeye qofku salaaddii uu dibdhigo ilaa inta laga gaadhayo qoraxdu markaysaga waxaan intay godka ku dhowaanayso oo dabeedna bacdii salaaddii ka mida ay ku dhacayso markaa yani iyadoo qoraxdii dhacday uu tukanayo yacni ta noocaasa xaaladdaa inuu salaaddii ku simaa markaysaga uma bannaana culamaduna waa isku waafaqeen ba la inayna u bannaanayn sida nawowiyo kusoo noqonayo sharxu muslimka oo uu tilmaamayo wattafaquu cala annahu laa yajuusu tacamudu ta'khiiri ila hada alwaqt yacni waxay isku waafaqeen culammadu inaynay bannaanayn in la dibdhigo in loo yacni markaa badrheedho in loo la dibdhigo oo loo qasdiyaa inaynay bannaanayn ayay culammadu isku waafaqeen oo wakhtigaas markaa laga gaadhayo qoraxdu ay godgelayso yacni ilaa markaa laga gaadhayo in loo dibdhigaa inaynay bannaanayn culammadu waa isku waafaqsanyeen oo iskuma khilaafsana sidaas iyadaa buu markaa tilmaamayaa yacni nawowi ayna masaladu itifaaqba tahay ayuu markaa inoo sheegaya xadiidka caaisha waxaa markaa yacni imaamu nawowi odhanayaa caammatuleyl ay kasiirun minhu walaysa almuraadu akharahu loogama jeedo markaysa waxaana caamatuleylka agsarkiisa laga tilmaami maayo walaa budda min hada ta'wiil liqowlihi sala allahu alayh wasalam inahu lawaqtuha yacni taawiilkaasina waa mid lagama maarmaana sababtuna waxay tahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay waslam innahu la waqtuha walaa yajuusu an yakuuna almuraadu bi hada alqawli maa bacda nisfi alleyl mana suuragal aha in looga jeedo hadalkaas wax nisfuleylka ka dambeeya liannahu lam yaqul axadu min alculamaa'i ina ta'khiiraha ilaa maa bacda nisfi alleyli afdalu waayo cid culammada ka mida oo tidhi ma jirto salaaddii cisho in loo dibdhigo ilaa habeenka nuskiisa waxa ka dambeeya in loo dibdhigaa waa ka fadli badan tahay wax yidhi in laga soo hormariyay ka fadli badan tahay nisfuleylka dabadii in loo dibdhigaa culammada wax sidaa yidhi ma jiraan mar haddii wax sidaa yidhi aynay jirin waxa markaa waxa weeye noqonaysa in lagu kulansan yahay la waqtuha wakhtiga fadliga badan inaan looga jeedin nisfuleyl goor ka dambaysa marka waa in caammatuleyl la awilaa lagu awilaa in looga jeedo bimacnaa kasiirun minhu waxa weeye culamo kaleo sidaas u sheegayna waa jiraan qowlkiisu waxa weye waa sawaab sidaas sidaa uu tilmaamay weeya marka waxa weeye salaada cishe culamada qaarkood baa waxay yidhaahdaan ilaa fajru saadiqa wixii ka horreeya oo dhan salaaddii cishe waa joogta waxay cuskadeen xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey oo nebigu yidhi sala allahu alay wasalam laysa fi nnawmi tafriitun yani waxa weeye yani hurdada wax tafriid oo ka gaabina kuma sugna ee waxa weeye yani marka inama tafriitu in kaleba ma ahe ka gaabintu waa inaad markaa salaada tukan weydo yani iyadoo ilaa salaada waktiga kale salaada markaa intuu kasoo gelayo ilaa salaada kale intay kasoo gelayso ka hor inaad tukan weydo taasaa tafriid iyo markaysaga waxa tacadiya ka gaabin ah laakiin inaad salaaddii waxa weeye hurda ay kaala tagto taasi ka gaabin ma aha ka gaabintaasi ma aha ayaa nebigu tilmaamay sala allahu alay wasalam hurdada lafteeda culammadu waxay yidhaahdeen waa in waktigii salaaddu ay soo gelaysay intuu uu soo jeedo jeedo waa inaanu markaysaga markii salaaddu soo dhoweydo ay kaabiga kusoo haysay waa inaanu ikhtiyaaran u seexan hadduu marka waxa waktiga ikhtiyaaran u seexdo yacni qasdiga uu qasdiyey yacni seexashada uu sidaa u seexanayo qudheeda ayaa markaysaa markaa waxay noqonaysaa yani tafriid bay noqonaysaa bay yidhahdeen marka cishuhu muxuu ku fadli badan yahay ma in la horumariyo mise in la dibdhigo salaaduhu sidoodaba shanta salaadood cishaha marka laga reebo waxaa la isla ogol yahay taqdiim yani markaa tacjiilka la degdejiyo tacjiilka la dedejiyaa oo awal waktiga la tukadaa inay afdal too fadli badan tahay waa la isla ogol yahay salaadda cishe se waa la ysku khilaafay ma ta'khiir baa fadli badan mise tacjiilkaa fadli badan laba qowl baana ku sugan culamada qaarkood waxay yidhahdeen oo shaaficiyadu ka mid tahay tacjiilkaa fadli badan bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maye waxa fadli badan ta'khiirka la dibdhiga ayaa fadli badan sawaabna waxa ah oo adiladu markaysa waxaan xoojinaysaa in la dibdhigaa inay fadli badan tahay qolada markaa tidhi tacjiilkaa fadli badan waxay cuskadeen nebigu sala allahu alayh wasalam haalibka cishihii uu tukanayey waxa uu tukanayay markaa wakhtiga markaa yani awalkiisa oo tacjiil buu ku samaynay marka hadday afdal tahay markaa ma daa'imayn oo markaa waxa weeye ma istimraareen inuu salaadda waxa weeye inuu hormariyo oo awalkeeda tukado awalka wakhtigeeda tukado sidaas iyadaa ma daa'imayn haddii markaa ta'khiirku fadli badan yahay culamada yidhi ta'khiirkaa fadli badanna waxay ka qaateen maadaama markaysagaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam innahu lawaqtuha lowlaa an ashuqa calaa ummatii nebigu wuxuu baraarujiyey inuu ku fadli badan yahay cishuu in la dibdhigo ha yeeshee wuxuu tilmaamay sabab ama cillo keensatay inuu markaa isagu uu dibdhigi waayo sababtaasi waxay tahay waa in ummaddu inay markaa ku dhib mudato inuu ka baqay oo marka waxa weeye salaaddii wakhtigaa dambe markaysaga ay istimraaraan oo markaa daa'imaan wuxuu ka baqay in lagu faral yeelo marka lagu faral yeelona markaysaga dhibaato ay ku noqoto qaarkood ay kari kari waayaan siduu cisho siduu marka waxa weeye taraawiixdaba nebigu sala allahu alayh wasalam habeenada qaarkood saxaabada u tujiyey salaatullayl dabeedna markaa nebigu waa usoo bixi waayay habeenadii dambe waxaanu ka baqay salaadda waxa weeye markaa salaatu taraawiix la yidhaahdo in lagu faral yeelo ayuu ka baqoo dhibaato ay ku noqoto tanna waa sidii oo kale marka cilladii mar hadday suushay salaaddii taraawiixda markaysaga in lala yimaado jamaaca lagula yimaado ayaa markaa mashruucu noqonaya yani sharci weeyaan jamaacadii in lagula yimaado ile jamaacada nebiga sala allahu alay wasalam u sharciyeeyey cilli uga tegay cilladin meesha waa ka baxday sababtii uga tegey yacni jamaacadaas uu isaga daayey taraawiixda uu ku tukanayo cilla ilahayd cilladiina markaysaga waa baaba'day oo meeshay ka baxday waalxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadama marka tanna waa sidaas leeg bay yidhahdeen marka afdalku waa in salaada la dibdhigo weeyaan bay yidhahdeen axaadiista qaarkood oo sheegaya haddii dadka markaa dacafada ah iyo kuwa taagta daran yacni markaa kuwa lala'yahay salaadda markaysaga cisho waa dibdhigi lahaa taana wuxuu tilmaamay sabab kale oo keensatay nebigu sala allahu alay wasalam inuu dedejiyey sababtaasna waxay tahay dadka dacafadii inay ku dhibaatoonayaan oo ay ka dhalanayso ama inay jamaaco waayaan oo goor hore iska tukadaan oo infiraad ay u tukadaan ama waxa weeye inay jamaacadii sugaan oo ay ku dhibaatoodaan dadka dacafada ee taagta daran leh sidaas aawadeed afdalku ha ahaado in la dibdhigo ee ha yeeshe markaysaga haddii dadkii waxa weeye ay qaarkood ku dhibaatoonayaan aynay sugi karayn waxa uu noqonaya markaysa waxaan markaa in yani markaa goorta hore la tukado awal waktiga la tukado sidaas iyada ah ayuu markaa noqonaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qaacidada la yidhahdo dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix yacni dhibaatooyinka iyo mafaasidda in la daafacaa waa laga hormarinayaa masaalixda in la soo jiido oo hadday noqoto markaysagaa shay keliya ayaa waxaa ku sugan mafsado dhibaato maslaxana waa ku jirtaa yacni maslaxana hadday ku jirto mafsadana ay ku sugan tahay dee mafsadada in laga cararo markaysaga la daafaco baa waxay ka habboon tahay maslaxada markaysaga in la soo jiito haddii mafsadada iyo maslaxadu isku dhodhow yihiin dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix qaacidada noocaasa lafteeda markaysaga waa laga daliishanayaa yani xadiiska marka waa laga daliishanaya marka waxaa weeye calaa kulli xaal sida markaa raajixa ah salaada cishe waktigeeda ay joogtaa waa ilaa habeenka kala barhkiisa xadiiska tilmaamaya salaada markaa waxaa weeye tafriid waxa uu ku sugan yahay iyo ka gaabin iyo tacadi cidda salaada tukan weyda ilaa waktiga salaada kale uu ka soo gelayo cidda tukan weyda xadiiskaasi daliil u noqon maayo lagu siyaadiyo axaadiista sheegaysa wa waqtu salaati alcishaa'i ilaa nisfi alleyli alawsat
sababta aanu ugu noqonayna waxay tahay waxaa jira markaysagaa salaadaha salaado la isku waafaqsan yaho o ijmaacba ku sugan yahay in waxa weeye wakhti u dhaxeeyo oo wakhti aan salaada markaa taa hore haddii uu tukado aynay ka asaxaynin ay jirto waa salaada subax iyo duhurka oo kale salaada subax haddaad tidhahdo ilaa intaan duhur soo gelin baan tukanaya oo xadiiskaasaan deliishanayaa dee waxaa lo odhanaya ijmaac baa khasisay xadiisku waa caama waa jiraa laakiin takhsiis baa xadiiska galo oo waxaa ka reebay oo salaaddii subax ka saaray ijmaaca markaysaga muslimiintuba ku ijmaacsan yihiin wakhtiga salaada subax qoraxda soo bixitaankeeda inuu ku dhammaado ijmaacaas baa meesha ka bixiyay oo ka saaray haddii la yidhaha kii hurda iyo miyayna u noqonayn kii hurda farqi ma laha baa la odhanaya oo waayo hadday hurdadu la tagto markaysa waxaan markaa bacda duhur uu tooso wakhtigaasuu tukanaya wakhtigaas ayuu tukanaya marka sidaas aawadeed yacni marka waxa weeye xadiiska sidaa ijmaacu taa u khasisay ayaa axaadiistan markaa sheegaysa axaadiista sheegaysa markaysaga waa waqtu salaati alcishaa ilaa nisfi leyl alawsat xadiiskaasaan ujeeda inaan tilmaamo yacni salaada cishe yacni waktigeedu waa ilaa nisfi leyl alawsat yacni marka axaadiistaasina waxay khasisaysaa yacni salaada cishe ayay ka reebaysaa yacni marka xadiiskaas xadiiskaas salaada cishe ayay ka reebaysaa oo salaada cishana in waxa weeye ilaa wakti u dhexeeya inuu jiro oo nisfuleylka laga bilaabo ilaa fajru saadiqa laga gaadho yacni intaa cishana ma joogo subaxna ma joogo marka waxa weeye xadiiskaasina waxa u khasisay cumuumka xadiiska inama tafriidu yacni marka xadiiskaas muslim ayuu takhsiis ku sameeyey ama casarka iyo markaysa waxaan markaa tarjiixa mas'aladiisa ku saabsan taas waa ka hadli doonnaa insha allahu tacaala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد حديثك بقرية السقالية كنتن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أبي هريرة النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم إنه النبي يريد إذا اشتد الحر هدو كلك دراده فأبردوا يعني مركا قبوتشية بالصلاة صلاة faina shiddata alxarri maxaa yeelay kulka daraanshihiisu min fayxi jahannam waxa uu ka mid yahay yacni markaa fayx waxaa la yidhaahdaa yacni sacada iyo ballaarka loo isticmaalaa marka hanfiga markaa jahannama ayuu ka mid yahay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskan oo saxiixaynka markaa soo wariyeen oo saxiixa waxa uu tilmaamayaa salaada duhur in waxa weeye la qaboojiyo oo bimacnaa kulku markuu daran yahay in wakhtigii in yar laga dibdhigo ayuu xadiisku tilmaamaya amarka ku soo aroorayna waa amru istixbaab oo sunno weeyaan salaada markaa in dib loo dhigo sida markaa jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan oo madaahibta afartii ay ka mid yihiin ama a'immada afartii ay ka mid yihiin waxaana looga jeedaa si aynay dadku markaa ugu dhibaatoon socodka ay usoo soconayaan salaada iyaga oo waxa weeye markaa ay yacni dhibi aynay ku sugnayn ay salaadda yimaadaan sidaas iyadaabaa markaa muraadku yahay oo looga jeedaa riwaayaadka qaarkood baana markaa fasiray in laga tilmaamayo yacni salaada duhur in looga jeedo wakhtigan ibraadka la amrayo waxaa
waxaana marka waxa weeye si khushuucda iyo usoo xaadiraan oo dadkii markaysaga aan dhibaata ugu sugnayn sidaas iyadaabaa marka muraad ku yahay oo looga jeedaa sida waxyaalo kale oo khushuucda waxyeelayaba yacni markaa loo reebay oo loo nahiyey marka waxa weeye hanfiga jahanamay ka mid tahay ama kulkeeda bimacnaa uumiga ka soo baxayay ka mid tahay uumiga markaa kulkeeda kulka jahanamo uumiga ka soo baxaya ayaa kulkaynu adduunyada ku haydhnaa ka mid yahay marka laga tilmaamayo ma xaqiiq ahaan buu uga mid yahay mise waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa waa tamsiil oo uu shabaha baa looga jeedaa laba qowl baa ku sugan laakiin markaa sawaabku waxa weeyaan in la yidhahdo xaqiiqatan buu uga mid yahay waana sida markaysagaa daahirka nusuustu ay tahay yacni naskana markaa daahirkiisa in lagu xambaaro ayaa laazima wax ka sarfiya haddii aan la haynin markaa sidaas aawadeed waa in la yidhahdo xaqiiqatan buu uga mid yahay saasaa sawaaba waana sida nawowi markaa uu arjaxayo iyo qaadiciyaadi ay arjaxayaan oo ay leeyahin leeyihiin wax u diidaya xadiiska in daahirkiisa lagu xambaaro ma jiro markaa sidaas aawadeed sawaabku waxa weeyaan baa nawowi odhanayaa yacni qowlka hore oo in la yidhaahdo xaqiiqatan ayay markaa kulkii jahanama uga mid tahay marka leeyahay yacni yaro kaadi oo markaa yacni qaboojiyana waxaa looga jeedaa in qadar markaysa waxaan markaa kulku intuu yaro markaa yacni markaa yaro yaraanayo in loo yaro kaadiyo laakiin wakhtiga gudihiisii unbaa markaysagaa la tukanaya wakhtiga gudihiisii ayuunbaa markaa la tukanaya qadarka loo kaadinayaana waa qadar aan badnayn weeyaan oo inta harku markaysagaa rogmanayo yacni markaa qadarkaas markaa weeyaan xadiiska boqol iyo lixdan waa can raafic ibni khadiij radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nebigu waxa uu yidhi asbixuu bisubxi asbixuu yacni markaa la subaxaysta oo wakhtiga sabaaxa geliya amsad waa lildukhuul bisubxi markaa subaxa salaada subax fa innahu acdamu liujuurikum maxaa yeelay ajaradiinna markaa taasaa u weynaansha badan fa innahu ay fa ina alisbaaxa in markaa waxa weeye wakhtiga subaxda in la geliyo oo yacni markaa loo sii kaadiyo oo aan goor hore markaa salaada subax la gelin ee markaa dib loo yaro dhigo acdamu liujuurikum ajaradiinna taasaa u weynaansha badan rawaahu alkhamsatu shanta ayaa soo wariyay afarta sunan iyo imaam axmed wa saxaxahu tirmidi tirmidi baa saxiixiyey wa bnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiiska waa saxiixiyey culamada kale ee saxiixisay waxaa ka mid a ibnulqataan waxaa ka mid a ibnu taymiya waxaa ka mid a zaylaci oo intuba waxay yidhahdeen xadiisku waa saxiix culamada taxsiinisay waxaa ka mid a xaazimi waxaa kaloo ka mid a bakawi oo isaguna sharxu sunnaha ku taxsiininaya culammada mucaasiriintaana axmed maxamed shaakir oo tacliiqa uu sunanka tirmidi ku leeyahay ku saxiixiyey xadiiska wakadalika marka albani oo isaguna irwaaga iyo ku saxiixiyey yacni marka ahlu cilmigaas ayaa xadiiska saxiixiyey waxaanu leeyahay xadiisku markaa duruq badan buu marka u leeyahay ilaa culammada qaarkood ay ka yidhaahdeen sida suyuuti oo kale xadiisku waa mutawaatir yacni oo suyuuti iyo manaawi iyo ay markaa yidhaahdeen xadiisku mutawaatir weeyaan marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa asbixuu bisubxi lafdi kaloo loo soo wariyey waxaa weeye asfiruu bisubxi asfiruu bimacnaa waxaa weeye caddeeya bisubxi yacni markaa salaada subax oo bimacnaa wakhtiga ay caddaan ka tahay yacni markaa salaada subax gaadhsiiya taasaana ajarkiinna u weynaansha badan waxaa soo arooray axaadiis kaloo tilmaamaysa nebigu sala allahu alayh wasalam salaada subax inuu tukan jiray iyadoo a'immada weli tahay oo himse himse tahay waana soo aragnay xadiiska boqol iyo shan iyo konton xadiiska jaabir waxa uu tilmaamayaa wasubxu kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam yusalliiha bikalas waxa uu ku tukan jiray iyadoo ay markaa himse himse tahay oo bimacnaa madow ay tahay buu ku tukan jiray xadiiskan iyo xadiiskaas sidee loo kulminayaa yacni sida loo kulminayo labada xadiis ahlucilmiga qaarkood waxay mareen in la yidhaahdo oo laga tilmaamayo salaada subax waxaa gashaan iyadoo ay madow tahay waxaana markaa waxa weeye qiraa'ada dheereeya oo waxaa ka baxdaan iyada oo markaa ay dhulku caddaan yahay iyada oo dhulku iftiin yahay oo caddaan yahay ka baxa marka madna waxaa laga tilmaamayaa asbixuu bisubxi ama asfiruu bisubxi waxaa looga jeedaa jiritaanka salaada lagu jiro in markaa caddaan markaa la gaadhsiinayo wakhtigu inuu dhulku caddaado in sidaas iyadaa la gaadhsiinayo salaada qiraa'ada lagu raagayo culammada qaarkoodoo ku xambaaray waa jiraan salaada subax waxaa fadli badan in markaa goor ay iftiin tahay oo ay caddaatay in salaada la galaa fadli badan bay culamada qaarkood yidhaahdeen laakiin jamaahiirtu sidaa waa khilaafsan yihiin waxaa markaa sidaasoo kale ku tegay xanafiyada oo yidhi markaa waxa weeye salaada subax in la caddeeyo ay caddaato oo markay caddaato dabadeed la galo sidaasaa afdalah laakiin nebigu sala allahu alayh wasalam sida uu daa'imay ee haalibka axwaashiisa uu samayn jiray may ahayn salaada subax inuu markaa goorta uu galaa inay caddaan ahaato may ahayn hal mar baa laga soo naqliyey salaada subax inuu markaa iyadoo caddaatay inuu galay laakiin awqaaddiisa kale waxaa laga soo naqliyey inuu waxa weeye markaa madow iyadoo arladu tahay inuu markaa geli jiray bale qaarkood waxay sheegayaan inuu ka bixi jiray iyadoo ay madow tahay marka calaa kulli xaal sida ibnuqayim aljawsiya iyo taxaawi yacni marka ay ku tageen waa in la yidhaahdo labada xadiis waxaa la isugu keenayaa maadaama labaduba ay sugan yihiin waxaa la isugu keenayaa in la yidhaahdo goorta la gelayaana waa madow waxaana afdala qiraa'ada inta lagu raago in markaa iyadoo arladu caddaatay in laga baxo in waxa weeye markaa iyadoo arladu madowdahay in laga baxaana waa bannaan tahay laakiin waxaa fadli badan qiraa'ada in la dheereeyo oo markaa lagu caddeeyo sida qiraa'ada loo akhrinayo sidaasaa markaa ibnuqayim aljawsiya iyo taxaawiya ay ku fasireen waana sida sheikhulalbaani raxmatullaahi calayhim jamiican ay markaa uu doortay weeye shaafici iyo markaa culamo kale oo a'immo kale waxay ku tageen in la yidhaahdo asbixuu bisubxi ama asfiruu bisubxi waxaa looga jeedaa salaada subax idinka oo ay yaqiinsateen wakhtigeed inuu soo galay oo waagi uu caddaaday oo fajru saadiqi uu dillaacay gala laakiin wejiga noocaasa inkastoo a'immada qaarkood laga soo wariyo shaafici ka mid yahay oo isxaaq ka mid yahay waa la daciifiyey sababu tadciifkuna waxa uu yahay oo lagu daciifiyey waxaa xadiiska ku sugan qariino tilmaamaysa inaan waxa weeye inay tahay shaygani shay sunno ah fa innahu acdamu liujuurikum ajarkiinnay u weynaansha badan tahay marka waxa weeye waa waxay bannaan tahay in laga tago in lala yimaadaana ay fadli badan tahay baa xadiiska laga qaadanaya salaada subax in markaa waagu markuu dilaaco in la galana oo aan laga horraynna dee waajib weeyaanoo marka arrin ikhtiyaar marka uu ku sugan yahay ma aha sidaas aawadeed qowlkaasi waxa uu yahay qowl laga raajaxsan yahay sida ugu fiicani waa in la yidhahdo salaada subax waxaa la gelayaa iyadoo ay madow tahay qiraa'adaana lagu raagayaa marka waxaa fadli badan inta qiraa'ada lagu raago in marka waxa weeye yacni markaa lagu caddeeyo oo wakhtigu markaa inuu caddaan noqdo yacni markaa la gaadhsiy xadiiska boqol iyo koob iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal man adraka min asubxi rakcatan qabla an tatluca ashamsu faqad adraka asubxa abii hurayre waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqdee inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi man adraka min asubxi ka markaa ka soo gaadha oo ka soo haleela min asubxi subaxa xaggiisa rakcatan ragcad soo haleela qabla an tatluca shamsu intaan qoraxdu soo bixin ka hor ka ragcad markaa soo gaadha oo ragcad la yimaada faqad adraka asubxa kaasi subxii wuu haleelay waman adraka rakcatan min alcasri kii haleela rakcatan ragcad min alcasri casarka ka mid a salaada casar qabla an taqruba ashamsu intaan qoraxdu dhicin ka hor faqad adraka alcasra casarkii isaguna waa soo gaadh oo waa haleelay muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariye xadiiska boqol iyo labiyo lixdan weli muslimin muslim bay u sugnaatay can caaishata caaisha uu ka warinayo naxwuhu ka mid la mida wa qaala wuxuu yidhi sajdatan erayga sajdatan ayuu yidhi bedela rakcatin rakco erayga la yidhaahdo beddelkeeda waxa uu ku beddelay sajda waman adraka man adraka sajdatan min alcasri sidaas iyadaa abuu markaa uu yidhi uma qaala dabeedna waxau uhi wasajdatu sajdadu innamaa hiya in kaleba ma ahe alrakcatu waa markaa rakcadda weeye oo sajda iyo rakca waa isku mid weeyaan marka xadiisku waa saxiix muslim baa saxiixa ku soo wariyey hayeeshee culamada qaarkood baa waxay tilmaameen qadarka dambe wasajdatu innamaa hiya alrakca inuu mudraj yahay aanu xadiiska marfuuca oo hadalkii nebiga sala allahu alayh wasalam aanu ka mid ahayn sidaasna waxaa soo naqliyey markaa ibnu xajar oo almuxibi tabari shiikha la yidhaahdo ayuu ka soo raray inuu yidhi waxay aqbali kartaa qadarkan dambe ama eraygan dambe inuu yahay mudraj bay aqbali kartaa erayga dambena wuxuu uga jeedaa wasajdatu innamaa hiya alrakca ibnu xajarna ma tacqiibin albani isagu waaba markaa jasmiyey oo waxau yidhi markaysaga waa mudrajatun fi lxadiid sidaa waxa weeye u maleeyey inay markaa mudraj tahan markii hore u maleeyey buu yihi laakiin markii dambe tatabuc baan ku sameeyey turuqa xadiidka sidaas aawadeed waxay i caddaatay qadarkan dambe inay mudraj tahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam aanu odrhanin ee tafsiir marka waxa weeye yacni markaa lagu fasiray hadalkii nebiga inay tahay oo dhex gashay hadalkii nebiga mudrajna waxaa la yidhahdaa waxaan markaa yacni ka mid ahayn xadiiskii waxaan ka mid ahayn oo ku dhex darsama oo la moodo inuu intaba nebigu wada yidhi kaasaa waxaa la odhanayaa mudraj xadiiskan ama labadan xadiis waxay tilmaamayaan ragcad hadduu qofku ka soo gaadho salaadda yacni markaa subax intaan qoraxdu soo bixin ka hor inuu subxii soo gaadhay oo haleelay inuu subxii soo gaadhay oo u haleelay ayaa markaa waxaway xadiisku inoo tilmaamaya riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray riwaaye muslim saxiixa ku soo wariyey man adraka rakcatan min asubxi ama man adraka rakcatan min asubxi maca aliimaami faqad adraka asubxa adigu labada ama subxa ama casarka labada mid buu ku daray ragcad marka adigu salaaddaa ka mida kii soo haleelay imaamkala jirkiisa salaaddii waa haleelay sidaasaa markaa riwaayo muslim soo wariyey ay tilmaamaysa laakiin riwaayada muslim waxa uu ishaarayaa inay riwaayadu shaadda tahay buu ishaarayaa ma tasriixina wuu tilmaamay oo wuxuu sheegay ruwaadda kale oo dhammi inay u soo wariyeen macalimaami iyadaan la socon hal raawi keligii inuu markaa macalimaami ku daray taasina waxa uu saniiciisaas ku ishaarayaa oo ku tilmaamayaa ziyaadadaasi inay markaa shaadda tahay ayuu markaa ishaaraya riwaayo kaleo markaysa waxaan markaa iyaduna saxiixa ku taallaa waxay tilmaamaysaa qofka markaa soo haleela man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka asalaata kullaha ninka markaa ragcad salaadda ka mida haleela salaadda dhammaanteed waa soo gaadho oo waa haleelay sidaas iyadaabay tilmaamaysa macnaha xadiiska markaa laga tilmaamayo ama looga jeedo waxaa lagu fasiray macnayaal dhowra waa mida waxaa la yidhi salaaddii haddii markaa waxa weeye wakhtigeedu uu baxayo oo ragcad laga soo gaadho oo ragcad la tukado waxa uu ka dhigan yahay markaa inuu salaadda wakhtigeedii soo wada gaadhu ka dhigan yahay oo intii kale ee salaaduna ay ku dhacdo khaarij alwaqti wakhtigii wax ka baxsan ay ka bax ay ku dhacdo bacdigeedna markaysa ragcadina ay ku dhacdo salaad wakhtiga gudihiisii ragcadina ay ku dhacdo wakhtiga gudihiisii waxay noqonaysaa markaas inay xukmu adaa wada leedahay oo uu salaaddii inuu markaa yacni soo haleeloo soo gaadhay oo wakhtigeedii uu la yimi in lagu wada xambaarayo sidaas yadaa waa lagu fasiray oo culamada qaarkood waa ku fasireen riwaayaadka qaarkood oo tilmaamaya hadduu ragcad soo gaadho falyutima salaatahu salaaddiisa ha dhammaystiro waa jiraan waxaana mafhuumka laga qaadanaya ay tahay mafhuum mukhaalafuhu hadduu ragcad wax ka yar ka soo gaadho aanu ragcad ka dhan ka soo gaadhin inaanu dhammaystiraynin ayaa laga qaadanaya tanna waxay u taallaa ruuxii markaysaga aan macduurka ahayn ama ruuxii markaa salaaddu ay uga tagtay ama hurdo ama ilowshiya ay ku dhaaftay yacni ama qoraxi ha soo baxdo ama iyo inay soo bixine goortaa uu tooso ee uu xasuusto ayuunbuu salaaddii tukanaya man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak kii waxa weeye salaad markaa yacni ka seexda ama ilaawaa ha tukado markuu xasuusto kafaaro kale ma laha taa mooyaane marka uu xasuusto inuu tukado marka waqtulcudri baa la yidhaahdaa waa waqtigii markaa yacni qofkii cudurdaarka haystay saas aawadeed nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa hurda ayaa la tagtay salaadda subax waxaanay toosteen iyadoo qoraxdu soo baxday dabeedna markaa meeshii ay qoraxdu ugu soo baxday way ka intiqaaleen oo waxau yidhi markaa waadigan ama toggan shaydaan baa inagu soo xaadiray oo waa meel yacni markaa shaydaan inaga rara dabeed waa ka guureen markay meeshii ka intiqaaleen markaysagaa meel kale uga guureen bay weysaysteen dabeedna waa tukadeen marka taa waxaa laga qaadanayaa inaanay farqi u kala lahayn qofkii hurdo ay kaga tagto wakada hadday ilowshiye kaga tagtana waa la mide goortaa marka waxa weeye uu ogaado salaadii inaan wax farqigii ku sugnaa in qorraxi soo baxday iyo inayna soo bixin isaga nisbadiisa sidaas aawadeed culammada qaarkood waxay ku xambaareen oo yidhaahdeen xadiidka waxaa laga tilmaamayaa ruuxii aan macduur ahayna wax cudurdaara aan haysanin ayaa hadduu waxa weeye wakhtigaa gaadho oo salaaddii subax ama salaaddii casar ragcad uu ka gaadho intaan qorraxdu ama soo bixin ama dhicin waxay noqonaysaa markaysagaa inuu xukum wakhtigii inuu haleelay ay tahay inta kalena waa ku daraya waana xadiidka markaysagaa kale saxiixii markaa qadarka uu ku darayo falyutima salaatahu hadduu ragcad markaysagaa salaadda ka mida intaan qorraxdu soo bixin uu soo haleelo salaadiisa ha dhammaystiro mafhuumka laga qaadanayaana waa haddii kale inaanu dhammaystirayn sidaas aawoodee xadiidka waxaa laga deliishaday mafhuum mukhaalafaha falyutima salaatahu in waxa weeye salaaddii uu qofku ogaan uga tegay inaanu qofku qallaynaynin oo mar haddii uu cudurdaar uga tegay aynay jirin qalle uu qalleeyaa inaynay u suuragal ahayn taas iyadaabaa culammada qaarkood ka deliishadeen ha yeeshee jamaahiirta culammadu oo afarta madhabood ka mid yihiin waxay qabaan markaa qadaagu inuu yahay markaysa waxaan markaa mid yacni markaa jira oo ruuxii xataa badheedh uga tegay inuu salaaddii qallaynayo sidaas iyada ah ayay markaa ku tageen afarta madhabood saasay qabaan oo waxay yidhahdeen salaadduu qofku badheedh uga tago inuu qalleeyo oo la yimaado mana aha ugama jeedaan qallahaasi dembigii waa ka ridayaa ha yeeshee markaysagaa waxbuu ka khafiifinayaa bay markaa leeyihiin laakiin ma tilmaamayaan oo ugama jeedaan markaa ruuxu markaa dembigii waa ka dhacayaa hadduu qalleeyo sidaas iyadaa ka tilmaami maayaan waxaa kaloo xadiidkan laga deliishanayaa oo laga qaadanayaa wakhtiga salaadda casar inuu gaadhsiisan yahay ilaa qorraxdu intay dhacaysa wixii ka horreeya qorraxdu intaynay dhicin oo dhan casari inuu joogo sidaas aawadee xadiidkan iyo xadiidka kale aynu soo marray oo maa lam tasfarra shamsu in markaa sheegaya waa la jamcinayaa waxaana lagu jamcinayaa xadiidka hore waxaa laga tilmaamayaa wakhtiga la yidhaha waqtuluikhtiyaar ee qofku markaa inuu yacni markaa tukadaa ama hore ha ka tukado ama dib ha ka tukado ama dhex ha ka tukade ay mashruuca u tao u bannaan tahay inuu waxa weeye wakhtigaa hore inuu yahay oo qofkii wax karaahiye ah iyo wax xaaraana markaa midnaba kuma aha intaan qorraxdu casaanin wixii ka horreeya hadduu tukado amaa xadiidkan waxa uu tilmaamayaa waa wakhti ay culammada qaarkood ku magacaabeen waqtulidiraar ha yeeshee culammada qaarkood waxay yidhahdeen idiraarka in lagu gaar yeelo markaysaga waa qalad oo sax ma ah calaa kulli xaal waa wakhti markaa salaaddii qofku hadduu tukado addaa'an ay uga dhacayso addaa'an ay uga dhacayso weeyaan sidaas aawadeed wixii markaa qorraxdu intaynay dhicin ka horreeya salaaddii casar inay joogto ayaa laga qaadanaya ha yeeshee inuu dib u dhigo ilaa qorraxdu inta markaa ay dhicitaankii ku dhowaanayso hal ragcad mooyaane inta kaleba ay dabadii wakhtiga ku dhacayso oo hal ragcad keliya uu wakhtiga ka tukan karayo ilaa wakhtigaa inuu dib u dhigaana markaa uma bannaana xaaraan bay ka tahay nawowi waa ka yidhi way isku waafaqeen culammadu waitafaquu calaa annahu laa yajuusu tacamudu ta'khiiri ilaa hada alwaqti wain qulnaa innaha adaa ilaa wakhtigaa laga gaadhayo qorraxdu ay dhacayso oo ama ragcad iyo wax la midi markaysagaa xool uu ka tukan karayo ilaa wakhtigaa inuu dib u dhigo inuu u badrheedho xaaraan inay ka too aynay u bannaanayn bay culammadu isku waafaqeen marka waxa weeye inaynay u bannaanayn inuu dibdhigaa oo u badrheedhaa waa shay in waxa weeye salaaddii marka ay ka dhacayso na waa shay kale oo waxaa jira waxyaalo la yidhaha tasixu maca alismi salaaddii waa ka ansaxaysaa laakiin dembi la jirkii bay ka ansaxaysaa marka tanna waa noocaas oo kale ruuxii cudurdaar la'aanteed inuu dib isaga dhigaa inaynay u bannaanaynna waxaa laga qaadanayaa tilka salaatu lmunaafiqi nebigu waxau idhi sala allahu alayh wasalam taasi waa salaaddii munaafiqa yejlisu yarqubu shamsa xataa idaa kaanat bayna qarnay shaytaan wuu iska fadhiisanayaa isagoo qorraxda sugaya dhicitaankeeda markay qorraxdu ahaato yacni laba geesoo shaytaan dhexdooda markay ahaato bimacnaa markay yacni markaa dhacayso godka gelayso qaama fa naqaraha arbacan laa yadkuruullaha fiiha ilaa qaliila waa istaagaa dabeedna wuxuu ka qubqubsiiyaa afar aanu ilaahay markaa ku xusaynin in yar mooyaane oo ka gaadhsii uu leeyahay marka nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskaasoo saxiixa waxa uu ku tilmaamay inay taasi salaaddii munaafiqa tahay muslim baana saxiixa ku soo wariyey haddii layahay salaaddii munaafiqa weeye inaynay bannaanayn ficilka noocaasi ayaa laga qaadanaya ay ku tusinaysaa waayo facaa'ilka iyo afcaasha markaa munaafiqiintu sameeyaan waa waxaan bannaanayn tashabbuhooduna markaysagaa ma bannaana man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaga ayuu ka mid yahay ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi xadiidka saxiixa marka wakhtigii casarka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay ilaa intaan qoraxdu dhicin wixii ka horreeyo o dhan casar waa joogaa ilaa qoraxdu intay ka casaanayso wixii ka horreeya waa mashruuc oo waa bannaantay wakhtigu ka tukadaaba laakiin casuustii hadday gaadho ilaa waxa weeye intay godgelayso wakhtiga noocaasi waa wakhti markaysa waxaan markaa yacni karaahiye ah oo yacni qofkii markaa waxa weeye aan u fiicnayn inuu markaa u dibdhigo oo ay madmuum tahay oo markaa xun tahay wakhtigaas inuu salaaddii ogaan dib ugu dhigaa ay tahay markaa mid madmuum ah macaanida kale xadiidka lagu fasiray waxaa ka mid ah in la yidhaahdo dadka markaa yacni ahlulacdaarka ee cudurdaaryaalka leh ayaa xadiidkani ku saabsan yahay culammada qaarkood baa yidhi oo haddaynu nidhi markaa kii hurday iyo kii ilaawey iyaga markaa lagu eegi maayo qoraxdu inay yacni markaa dhacday iyo inay soo jeeddo iyo inay soo baxday yaga farqi uma kala laha haddaynu dadka kale ahlu cadaarkii wa'ayo ahlu cadaarka kale waxaa ka mid a qofkii dumar ahayd ee markaa daahirka noqotay iyada oo wakhtigii salaadda yacni markaa waxa weeye waxa ka hadhay bay yar tahay dabadeedna markaysagaa maydhatay judhadka maydhatayba waxay aragtay qoraxdii oo markaysagaa sii dhacaysa xaalka noocaasa markaysaga haddii qadar ragcad ay tukataa gabadhii markaa dhiigga dhalmada uu ka soconayey ee ka daahirka noqotay iyo gabadhii dhiigga xaydka ka daahirka noqotay labadaa dumar ah haddii waxa weeye qadar ay ragcad tukadaan iyadoo ay ka baaqi tahay salaaddii casar ay daahir noqoto oo ay isdaahiriso waxaa waajib ku ah salaaddii casar inay tukato oo salaaddii casar waa soo gaadhay mar hadday ragcad wakhti la tukado ka soo gaadhay waxaa kaloo ka mid a kii majnuunkaha ee waallaa ayaa markaa caqligii yeeshay oo ilaahay baa caqligii haddana ku soo ceshay dabadeedna markaa waxbuu kala gartay oo caqligiisii baa markaa sax yamaan noqday isaga oo waxa weeye iyada oo wakhtigii salaadda waxaa yari ka hadheen waxaa ka mid a markaa sabigii baa qaan gaadhay iyadoo wakhtigii casar markaa intaa yari ka hadhay waxaa ka mid a gaalkii baa soo islaamay kullu daalika waxaa la amrayaa markaisagaa salaaddii casar inay tukadaan baa la amraya salaaddii casar inay tukadaan ayaa la amraya culamada qaarkood waxay yidhaahdaan casarka iyo duhurka maadaama in la jamciyaa ay bannaanayd oo dadka macduurka ah wakhtigeedu markaa wakhtiga casar iyo wakhtiga duhur isku mid ahaayeen waxaa la odhanayaa duhur iyo casar labadaba markaysa waxa qalle labadaba la kaalay baa la odhanaya laakiin xadiidkan waxaa laga deliishaday daahirkiisa casar buu haleelay baa la yidhi dee inaanu duhur haleelinoo soo gaadhin sidaas aaweedee duhur inaanu qallaynaynin ayaa culamada qaarkood xadiiskan ka istimbaadeen waxyaalaha kale xadiidka laga deliishaday waxaa ka mid a jamaacada salaatuuljamaaca in markaa ragcad lagu haleelo lagu gaadho oo qofku hadduu waxa weeye markaa ragcad ka soo gaadho imaamkii waxa uu yahay mudrikun lifadiilati aljamaaca fadligii jamaacada waa haleelay haddaanu markaa ragcad dhammaystiran ka soo gaadhinna waxa uu noqonayaa fadiiladii jamaacada midaan haleelin buu noqonayaa masalada noocaasa calaa kulli xaal khilaaf baa ku sugan laakiin sawaabku waxa weeye waa in fadliga jamaacada salaatuuljamaaca fadligeeda waxaa lagu haleelaa ragcad baa lagu haleelaa marka haddaad rukuucda ka soo gaadho oo aad imaamkii la rukuucdo ragcaddii ugu dambaysay waxaa tahay marka waxa weeye mid fadligii jamaacada soo haleelay laakiin hadduu rukuucdaa kaa tooso ragcadda ugu dambaysay intaa dambe waad iskala tukatay laakiin fadligii jamaacada markaysagaa maad haleelin yacnii qowlkaas baa markaysagaa sawaab ah oo raajix ah xadiidka boqol iyo saddex iyo lixdan shaaficiyadu waxay yidhaahdaan waxa weeye haddii uu ragcad ka soo gaadho iyo haddii ragcad wax ka yar ka soo gaadho wakhtigii markaa salaadda ama casar ama subax mar walba waa dhammaystiraya waana awiileen markaa ragcatan iyo markaa waa awiileenoo waxay yidhaahdeen ragcatan waxaa laga tilmaamayaa rukuuc hadduu ka soo gaadho sidaas iyadaabay markaysagaa ku awileen laakiin taasi markaysaga calaa kulli xaal daahir ma aha waayo ragca waxaa haalib u ah loo isticmaalaa in ragcadda dhammaystiran in loolooga jeedo sidaas iyadaaba markaa haalib u ah hadda markaa waxaa weeye saxiixada silsilatu axaadiisi saxiixana raajic mujalladka koowaad awaa'ilkiisa xadiiska ku soo aroorinaya fiqihaana sheikhu uga hadlayo xadiiska boqol iyo saddex iyo lixdan وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي سعيد waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday inuu yidhi rasuulki ilaahi salى allahu alayh wasalam waxaan maqlay isaga oo leh laa salaata bacda subxi xataa taطluca ashamsu laa salaata wax salaad la yidhahdaa ma jirto bacda subxi subax dabadii xataa taطluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso walaa salaata bacda alcasri xataa tagiiba ashamsu salaadina ma jirto casar dabadii xataa tagiiba ashamsu ilaa qoraxdu ay dhacayso oo ay qarsoomayso muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay wa lafdu muslimin muslim lafdigiisu waxa uu ahaa laa salaata bacda salaati alfajri salaad ka dambaysa salaadda markaysaga subax ma jirto ee xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ka soo baxayso yacni laa salaata waa nafyi oo marka waxa weeye laadii ayaa salaata oo markaysa waxaan markaa ismnakiro ahaaday ee lala bineeyey waana noocii marka waxa weeye cumuumka naska ku noqon jiray waa noocii marka cumuumka naska ku noqon jiray oo culammadu ay yidhaahdaan inay caamnimo faa'iidaynayso oo cumuum shumuuliya faa'iidaynayso waxay ku tahay sariixo waa ku cad oo macno labaad ma aqbali karto nafyiga la nafyinayo salaada waxaa markaa culammada qaarkood yidhaahdeen waxa weeye waa nafyu yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa nahyi buu u dhacayaa ay laa tusalluu salaatan bacda subxi buu u dhacayaa salaad subax dabadii ha tukanina ilaa qoraxdu ka soo baxayso salaadna casar dabadii ha tukanina ilaa qoraxdu ka dhacayso subax dabadii ma wakhtigaa looga jeedaa mise waxaa looga jeedaa salaada lafteeda ijmaal baa ku sugnaa riwaayada kale muslim baa caddaysay oo waxay riwaayada muslim markaa sii faa'iidaysay in salaadda subax loo jeedo laa salaata bacda salaati alfajri salaadda subax dabadii dabadeed ma ahaanin yacni salaadii ilaa qoraxdu ka soo baxayso cumuumkaana takhsiis baa galo waxbaa laga reebay oo waxaa soo arooray xadiis markaa tilmaamaya nin saxaabiya ayaa waxa weeye salaaddii subax markuu tukaday dabadii dabadeed ayuu laba ragcadood tukaday markaasaa nebigu sala allahu alayhi wasallam weydiiyey labada ragcadood ee uu tukanayo salaaddii subax dabadeed markaasuu wuxuu tilmaamay oo ninkii u sheegay in labadii ragcadood ee subaxa ka horreeyey aanu tukan oo inay labadii yihiin labadan uu tukanayaa nebiguna sala allahu alayh wasallam kuma inkirina waa u taqriiriyey xadiiskuna waa saxiix marka waxaa laga qaadanayaa labadii ragcadood ee markaa yacni ragcatay alfajri ee sunnaha ahaa ee qabliyada ahaa in la qalleeyo salaadda subax marka la tukado dabadeed in la qalleeyaa inay bannaan tahay xadiiskaasaa laga qaadanaya marka cumuumkii laa salaata bacda subxi xataa tatluca ashamsu takhsiis baa galay oo waxaa laga reebay labadii ragcadood ee subaxa ka horreeyey oo wakhtigaa waa lala iman karaa salaadda subax dabadeed amaa waxa weeye wax kale yacni markaa waxa weeye in lala yimaado ma aha awqaaddii markaa manhiga ahayd bay inay ku saabsan tahay tani oo waxaa jirta markaa dawaatul asbaab wax la yidhahdo iyagana markaa culamo badani ka soo reebaan oo marka la yidhi salaad lama tukan karo salaadda subax dabadeed ilaa qoraxdu soo baxdo wakhtigaasi waa wakhti sunnayaashii mutlaqa ahaa baa la nahiyey oo la reebay salaad lama tukan lama tukan karo casar dabadeed ilaa qoraxdu ka dhacaysana sunnayaashii mutlaqa ahaa baa wakhtigaa la nahiyey culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen kuwii muqayadka iyo kuwii mutlaqaa intuba waa manhi wax daliil ka reebay mooye wax kale laga reebi maayo sidaas iyadaa bay culamada qaarkoodna u itlaaqeen laakiin bacdul adilla oo laga qaadanayaa jira waxyaalihii asbaab leh in la tukan karo culammada sidaa ku tagtay oo dawaatul asbaab iyaga awqaadda nahyiga in lala iman karo ku tagtayna waxaa ka mid ah shaaficiyada waana sida shaykhulislaam markaa ibnu taymiya uu majmuculfataawaha ugu nusreeyey aad iyo aad ugu gargaaray sababtuna waxay tahay salaadaha sababta leh salaadaha sababtani waxa weeye waa sida taxiyatulmasjid masalan wakhti markaa awqaaddii markaa nahyiga ee sunnayaasha la reebay ayaad masaajidka soo gashay sida subax dabadii sida casar dabadii xaalka noocaasa ma tukanaysaa waxa weeye yacni markaa labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka ahaa mise tukan maysid masalada noocaasa khilaaf baa ku sugan laakiin sawaabku waxa weeye in la tukanayo sawaabku waxa weeyaan markaa in la tukanayo waxaana iscaariday laba xadiisoo mid waliba markaa wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay oo marka la yidhi laa salaata bacda asubxi xataa tatluca ashamsu walaa salaata bacda alcasri xataa tagiiba ashamsu waxay ku cam tahay salaad oo dhan hadday tahay yacni dawaatul asbaab iyo hadday tahay sunnayaasha mutlaqaa mid walba caam bay ku tahay waxaynay khaas ku tahay awqaadda la nahiyey keliyay khaas ku tahay marka wejina caam bay ka tahay wejina khaas bay ka tahay xadiiska kale ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi idaa dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayni waxauu isaguna yahay weji buu caam ka yahay wejina khaas buu ka yahay wuxuu caam ku yahay awqaadoo dhan wakhti la reebay iyo wakhti aan la reebin mid walba awqaadoo dhan buu caam ku yahay wuxuuna khaas ku yahay taxiyatulmasjidka marka laba xadiisoo mid waliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay baa iska iscaaridoo iska hor yimi tarjiixata noocaasoo kalea la kala arjaxaano waa adag tahay oo waxa weeye haddii laba daliiloo mid waliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay ay iska hor yimaadaan tarjiixeedu waa adag yahay waxaynay u baahan tahay adille khaariji oo ka baxsan labada daliil in la doono oo lagu kala arjaxo marka halkan haddii haddaba la eego labada cumuumee markaa iscaariday midna waxa weeye takhsiis laysla oggol yahay baa galay midna takhsiis laysla oggol yahay ma gelin awqaadda nahyiga takhsiis laysla oggol yahay oo galay baa jira waxaa ka mid a waxa weeye salaadda subax dabadeed in labadii ragcadood ee fajriga ragcatay ilfajri in la qalleeyaa waa bannaantay axaadiistaani ku asaxday kaasi waa takhsiis daliil loo hayo sidaas si la eeg nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tukaday salaada casar dabadeed ayuu laba ragcadood tukaday labada ragcadood ee salaada casar dabadeed u tukadayna waxa iyaduna ay tahay takhsiis marka waxa weeye cumuumkii salaad lama tukan karo khasisay maadaama sidaas yada ay tahay oo takhsiisyadaasi ay galeen waxay noqonaysaa waxa weeye laba caam oo midna takhsiis galay oo wax laga dhimay oo wax laga reebay midna wax laga reeboo laysla oggol yahay aanu jirin ama daliil saxa loo hayo aanu jirin maadaama ay sidaas yadaa tahay waxay culammadu yidhahdaan qaacida ahaan yuqaddamu alcaamu almaxfuudu cala alcaami almakhsuusi waxaa laga hormariyaa caamka markaa la xafiday ee bimacnaa cumuumkiisa la ilaaliyey ee wax laga reebay aanu jirin waxaa laga qadimaa xagga tarjiixoo laga hormariyaa caamka waxa weeye la khasisay ee takhsiis galay oo mar haddii caamkii markaa takhsiis galay oo wax laga reebay baaqiga soo hadhay xujo ma ku yahay mise xujo kuma aha khilaaf baaba ku sugan culammada qaar oo usuuliyiinta ka mid ah waxay leeyihiin caamka haddii la khasiso wax laga reebo cumuumkii xujo uma noqonayo raajixu waxa weeye cumuumka baaqigee soo hadhay inuu xujo ku yahaa raajixa ha yeeshe mar hadduu khilaafba galay oo la ysku qabtay baaqiga xujo ma ku yahay mise kuma aha waxa uu yahay mid ka daciifsan oo ka taag daran ka laysla oggol yahay inuu cumuumka xujo ku yahay oo mid laysla oggol yahay cumuumka inuu xujo ku yahay iyo mid markaa waxa weeye laysku haysto war cumuumka xujo ma ku yahay mise kuma aha labada waxaa xoog badan ka laysla oggol yahay cumuumka inuu xujo ku yahay marka isaga waa in la qadimaayoo la arjaxaa oo isaga ayaa arjaxa sidaas aawadeed mar haddii salaadaha qaarkood laga soo reebay salaad lama tukan karo subax dabadii iyo casar dabadii dawaatul asbaabkiina in laga soo reebaa isagaa uga xaqnimo badan cumuumka kale in laga reebo oo la yidhahdo dawaatul asbaab lama tukan karo ee waxaa la khasiisayaa falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayni baa la khasiisayaa waxaa uga xaqnimo badan in la yidhaahdo kan hore loo khasisaa kana laga khasisayaa oo isaga adcaf ahaa oo haddana waa laga sii reebayaa saas iyada abaa jamaahiiru ahlicilmi qaacidadaana ay ka qabaan marka sidaas aawadeed dawaatul asbaabna waxaa raajixa calaa kulli xaal in markaa awqaaddii nahyiga in la tukadaa inay bannaan tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk